shirkan nabadeed oo u dhexeeyey waxgaradka gobolada shabeellada dhexe iyo hiiraan oo magaalada bolotene kaga socda maalmihii dambe dhaqanka ah labada gobol ayaa lagu soo gebangabeeyey iyadoona odayaashu dhaqanku ay ka heshiiyeen xiisada ka dhalatay dilka lix dhalinyaro ah oo ka tirsanaa ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed kuwa oo lagu dilay deegaanka ceelbaraf ee gobolka shabeellaha dhexe waxaana madasha ka hadlay shiiskan odayaasha dhaqanka ah ee labada dhinac oo ugu horeeyaan duubabka iyo sidoo kale ugaaska guuda ee gobolka hiiraan
nima walaal qabin nin fiican maaha waa laga fiican yahay dhibkuna waa dhacaa si walba ayuu ku dhacaa waa ka daba timideen waa ka xumaateen waa ka geliinteen maalaa kutubbaa keenteen madaxaa keenteen maalaa keenteen waxaa leeya galabta madaxiinu waa daysan yahay
waxay keeneen kitaab qur-aan ah waxay keeneen xil waxay keeneen duug xawaadla waa qaatay waa ku daawoobay reer mudulood sidaa ugu timideen beesha reer xawaadle waa idiga qaadannay waa ku daawoobnay raalli ahaada soo dhowaada noogu duceeya
ninka wuxuu idhi gob waxaan ka waay gun u doona maayo ganuun geel dhexeeya geesla buuxi mayso gobgobaa wax loogu dhiibaa gacanno afkeera maalintaanimid ilaa hadda si gobannimo ah ee dhan kastaba adu qabta in laga dheeli taray ee aan la soo koobi karin ee sharaf badan hadday dhaqan tahay iyo hadday dhalasho tahay iyo hadday dhowrtaan tahay sidaas ayaana loo ag taagnaay oo dibadna noo soo dhowayseen haddana aad xaajadiina u aqbasheen way idinkaga mahadcelinayaa waxaan dilana mahad idinka gaarto waa leesla dhashay waa lees dhalay annagu idinma dhowrin oo dhibaa naga dhacay waana dhowrteen waana dhaqdeen walaxan ducaahaynoo loogu jawaabi karaaba ma jiraan laakiin inayn ognahay in xisaan la sameeyey ana sheegna waay haddaan soo baxaynan ma war la'ayn isaan inuu dhammaanha waa ogeyn adduunya sidarab waa daar ibtixaan ilaahay kuwa daarjusaa ku guuldaraysta alla nagama dhigo mar walbo oo dhibaata dhacdo oo waxaan la filayn ay dhacaan na waxaa layska rabaa haddii ilaahayna sida walaalahayn ama wiilashiina xawaarle ay u sabreen sida aad alla eed maxaweysna aday qaranka tahay u garab istaageen sida aad walaalihiin haddii ilaahay amba waalidkiin mudulood ugu sabarteen waa taariikh waa taariikh baaldahaba ku qoran oon la ilaawi karin maalin daalum wax ku dheelo waa yeel wax garta iyo haddii ilaahay mojikaweyn duuba sidaanoo kale ah ducada waxaa jooga galabta ugaas ismaan waalidkii amba haddii ilaahayd waayeelkiina dhalay haddii saldana la yidhaahdo meesha fiican fadhigana maqaamka wuxuu kugu raacay cuurnimada warkan iyo ducaduna waxay kugu raacay cuurnimada aqbal allah ajiibo ilaahay waxaan ka baryay galabta waxaa la yidhi waxaa nahay adeerna waa nahay abkow iyo abtina waa nahay ilaahow galabta ducadayda sahal ilaahow galabta ducadayda sahal ilaahow xawaadla barwaaqee middaan ma aho waxaa la sheegaaya galabta kabacdi macnaha abgaal iyo xawaadlaa isdagaal ilaahay ima tuso ilaahay ima tuso ilaahay ima tuso ilaah waxaan ka barye qof walba meeshuu joogo ilaahay ha ku barwaaqee xawaadla iyo abgaal damba isdagaale boqolaal sano ka hore isdagaal jireen hal sheegi jiri maantaan soo raacee ilaahu qof damba ilaahu ma dilo shirkan nabadeed ee lagu soo gebangeebeeyey beledweyne ayaa ahaa mid ay maalmihii ugu dambeeyey si weyn bulshadu ay kaga hawar sugayeen iyadoona beledweyne ay kulmisay dhammaan dhaqanka gobolada hiiraan iyo shabeellada dhexe iyo sidoo kale siyaasiyiinta labada dhinac